dalka urdun waa mid ka mid ah dalalka loogu horraysiiyo liiska waddamada ka cabanaya biyola-aanta weliba dalkan dhaca dhulweynaha shaam ayaa lagu tilmaamaa midka ugu saboolsan xagga biyaha adduunka oo dhan iyadoo ay sidaasi tahay haddana mushkiladda biyola'aanta ayaa heeryada sii dhiganayso dalkan xilli laga cabsi qaba in ay ku dhufato asmo xagga biyaha ah kadib xilli roobeedyadii u dambeeyey oo aanan si wanaagsan oga curan dalkan iyo biyihii togaga keedka ku ahaa oo si weyn u sii guraya tan iyo xagaagan aynu hadda ku jirno xagaagiisiina hay-adaha urdun ayaa diiwaangeliyey in si weyn ay hoos ugu dhaceen roobabkii ka di'i jiray manaadiqda kala duwan ee uu ka kooban yahay dalka arrintan oo hordhac u sii noqotay mushkiladda laga cabsi qaba ee ku soo fool leh urdun waxa ayna arrintan sii xoojisay asmada biyola'aaneed ee ay la luudayso boqortooyadan iyadoo ay isa soo tarayaan qayladhaannada ku baaqaya dahfeedidda asaaliib kale oo horseedi karta ilaalinta amniga biyaha ee dalka xilli si guud mandiqadda ay wajahayso isbeddello cimileed oo aanan turaynin natiijooyinka taban ee ka dhashay biyola'aanta uu wajahaya dalka urdun kuma koobna oo keliya adeegsiga guryaha iyo magaalooyinka balse waxa ay sidoo kale si daran u taabatay dadka beeralayda ah kuwaasi oo xilligan ka cabsi qaba in beerahooda ay habaas noqdaan si gaar ah haddii uu angeegan sii socda keedka biyaha ee ay ku tiirsan yihiinna uu guro hadaljeedin rasmi ah oo uu wasiirka biyaha ee xukuumadda camaan kaga soo muuqday kanaalka almamlakah ayuu ku yidhi ma jiraan wax biyo ah oo ku jira togoga keedkii biyaha ee aanu lahaynna waxa ay samaynayaan hoos udhac aad u ballaaran kadib markii uu isticmaalka ku batay hay-adda cunnada iyo beerashada ee magaceeda loo soo gaabiyo f a w ayaa adkaysay in isbeddelka cimilada iyo roob la-aanta ay aad u saameeyeen wax soo saarkii beerasho ee dalka urdun dalkan oo sanadkan martigeliyey abaar daran iyo sara ukac dhanka kulaylka ah tani ayaana hoos u dhigtay soo saaridii dalagga ee dalka gaar ahaan beeraha ku yaalla degmooyinka irbad jarash iyo ma'daba hay-adda qaramada midoobay ayaa dhankeeda sheegtay in roob la-aanta ku habsatay urdun ay si weyn hoos ugu dhigtay wax soo saarkii dalka ee xagga dalagga sida moordida qamadiga galleyda iyo waxyaabo kale bayaanaadka ka soo baxaya wasaaradda biyaha ee dalka ayaana tilmaamaya in keedkii biyaha ee dalka ay hoos u dhaceen ku dhowaad boqolkiiba soddon tani oo macnaheedu yahay in boqolkii liitarba ay ka go'een soddon liitar oo ka mid ah keedkii biyaha ee dalka xajmiga keedka biyaha ee dalka urdun ayaana sanadkii tegey ee labada kun afar iyo labaatanka dhaafi waayey siddeetan iyo toddoba milyan oo mitir kuyuub halka sanadkii kaasi ka horreeyey ee labada kun saddex iyo labaatankana uu cagacageeyey keedka biyaha ee dalka boqol iyo labaatan milyan oo mitir kuyuub tani ayaana si weyn bannaanka u keenaysa farqiga u dhexeeya labada sano biyola-aanta ugu daran ayaana waxa ay wajahaysaa magaalooyinka ay dadka badan ku nool yihiin sida magaalada caasimadda ah ee camaan iyo degmada azarqaa marka laga hadlaya asbaabta rasmiga ah ee ka dambaysa asmada biyola-aanta ah ee ay la luudaysa dowladda urdun waxa ay khubaradu tilmaamayaan arrimo dhowr ah sida xilli roobeedyadii lasoo dhaafay oo aanan ka di'in dalka isbeddelka cimilada oo horseeday angeeg baahsan isticmaalka biyaha ee sida zaa'idka ah ay u isticmaalayaan dadka ku dhaqan dalkaas xadgudubyada ka dhanka ah ilaha biyaha iyo qodashada barkadaha caamka ah ee ay ku keedsan yihiin biyaha iyo tabardarrada binyada hoose ee dalka sababo ku aadan xadgudubyada ka dhanka ah goobihii caamka ee biyaha lagu keydinayey dhankiisa afhayeenka wasaaradda waraabka iyo biyaha ee xukuumadda urdun cumar salaamah ayaa sheegay in xasaradaha biyola-aaneed ee uu wajahaya dalka iyo loolannada ku horgudbanba ay yihiin wax soo socday oo ay muddo la daalaadhicaysay xukuumadda ka jirta dalka wuxuuna tilmaamay in urdun lagu tiriyo mid ka mid ah dowladaha caalamka ee ugu saboolsan xagga biyaha oo sanadkii oo idil waxaa qofkiiba ku soo aadaya marka laga duula biyaha laga heli kara dalka lixdan mitir kuyuub oo keliya salaamah ayaa sidoo kale xilli uu warbaahinta la hadlaayey hadalkiisa ku daray in biyola-aanta ka jirta urdun iyo haraadka kusii baahaya cirifyada dalka ay gaareen halkoodii ugu sarraysay sababa ku aadan keedkii biyaha ee dalka oo sanadkan aad u yaraa wuxuuna sheegay in biyola-aanta ugu daran ay ka jirta gobollada dhaca bartamaha iyo waqooyiga dalka urdun isaga oo soo bandhigaya mushkiladaha ugu daran ee dhanka biyaha ka haysta xukuumaddiisa urdun waxa uu afhayeenka wasaaradda waraabka iyo biyaha cumar salaama tilmaamay in hoos u dhaca ku yimid togogii biyaha ee dalka iyo ilaalin la-aanta ilaha biyo ee ku habsatay dalka ay qayb ka qaateen in haraadka iyo biyola-aanta ay ku baahaan cirifyada iyo gobollada waddanka xeeldheeraha ku takhasusay arrimaha biyaha derid maxaasina ayaa xukuumadda hoos tagta boqortooyada cabdallaha labaad oogu baaqay in ay u dhaqaaqdo si deg deg ah ayna u jihaysato qodista riigyo waaweyn iyo xoojinta soo saarista biyaha ku jira gunta hoose ee dhulka iyo in ay ilaalinta ku adkayso cid weliba oo u dhacayso ama jabsanayso keedka biyaha iyo in ay xukuumadda nidaamiso habqaybinta biyaha ku jira togaga keedka ah ee ay u soo cararaan dadka xilliyada abaaraha sidaan horay usoo tilmaamnayba qaybta biyo ee sida sanadlaha ah oogu soo aadayso muwaadinka urduniga ah ayaa sanadkan gaartay lixdan mitir kuyuub oo keliya sidaba ay baahisay wasaaradda biyaha ee xukuumadda cammaan halka qayb dhexaadka biyo ee ay tahay in uu qof waliba helo sanad kasta la gaarsiiyo ilaa shan boqol oo mitir kuyuub oo biyo ah sababa ku aadan roob la-aanta ka jirta dalka waxa ay wasaaradda tilmaamaysaa in lixdanka mitir kuyuub ay hoos u dhici doonaan ilaa soddon mitir kuyuub oo keliya majaalaadka wax soo saar ee dalkana ay soo food saari doonta angegnaan ballaaran haddii ay xaaladda sidan ku sii socoto bilaha soo aadan sida ay tilmaamaysa wasaaradda biyaha mid ka mid ah doorashooyinka ugu wanaagsan ee hor yaalla xukuumadda si ay oga hortagto xaaladdaasi kakan ee ku soo fool leh dalka waa qodista riigya biyeedyo waaweyn oo biyaha laga helo loo adeegsado beerashada iyo baahiyaha guriga